kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo dunida ka joogtaan ood nagala jaan qaadaysaan halkan waa radio dulsan waxaana kusoo dhawaataan warka habeen qodobada ugu waaweyn ee dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jiite iyo al-shabaab oo ku dagaalamay deegaano hoos taga deegaanada matabaana caqabado nooceeya ayaa horyaala golaha wasiirada ee uu magacaabay ra-iisul wasaare xamsan cabdi barre oo warbixinlaindiyaradhegeysa doontaan baarlamaanka hirshabeelle ayaa ansixiyey golaha wasiirada ee uu dhowaan magacaabay ra-iisul wasaare xamse dowladda kenya ayaa gacanta ku dhigtay muwaadiniin soomaaliyeed oo hore loo duldhigay mada xooga malaayiin dollar mareeb ayaa waxay aragtidooda ka dhiibteen isbedelka dalka ka hirgelaya golaha wasiirada cusub ee lasoo magacaabay shacabka ku nool iyaguna deegaanada jubbaland ayaa waxay ka dhiibteen aragtidooda golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaare xamsan soo magacaabay dheeraad ayaa waxay kasoo baxayaan weerar gaadmo oo kooxda al-shabaab ay ku qaaday gobolka shabeellada hoose ciidamada admis xere ay ku leeyihiin waxaaso dhan waastaamo soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
meel kastoo dunida dacaladeeda ka joogtaan ood naga dhegaysanaysaan halkaad naga dhegaysanaysaan ee nagala jaan qaadaysana waa raadiyo darsan kusoo dhawaada warkii habeen oo faahfaahsan aan ku bilaabe ciidamada dowladda oo uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeeta iyo al-shabaabba ayaa ku dagaalamay deegaano hoostaga matabaana siduu kusoo diray warkan mustafe cali cadow warkaas dib ayaad ka maqli doontaa saaxiibayaali barkan ha aynu eegno caqabada nooceeya ayaa horyaala golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdibarre waxaa lagu dhawaaqay xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdibarre haddaba waxaan idiin diyaarinay warbixin waxaana eegaya waryahayaga buurdayax kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre uu shalay soo magacaabay golihiisa wasiirada cusub kuwaas oo dhawaaqistooda si weyn looga sugayay ayaa waxaa soo baxaya dhaliilo kala duwan oo loo jeedinayo golaha wasiirada ee xukuumadda cusub xamse cabdi barre ayaa soo magacaabay shan iyo labaatan wasiir shan iyo labaatan wasiir ku-xigeen iyo shan iyo labaatan wasiiru dowlayaal waxaana mar uu ka hadlayay munaasabadda ku dhawaaqista uu shaaciyey in magacaabista ku aadan golihiisa wasiiradu ay timid wada tashiyo badan oo uu la sameeyey qeybaha kala duwan ee bulshada laakiin durbadiiba waxaa soo baxaya eedeymo iyo dhaliilo culus oo loo jeedinayo hanaanka loo maray magacaabista xukuumadda cusub ee shalay uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre tan iyo markii shalay galab lagu dhawaaqay golaha wasiirada waxaa soo baxay dhaliilo ay jeedinayaan siyaasiyiinta iyo shakhsiyaad kale oo dalka horey xilal uga soo qabtay kuwaas oo durbadiiba dhaliilay hanaanka magacaabista ee uu ra-iisul wasaaruhu u maray golihiisa wasiirada cusub eedaha ugu culus ee dadka dhaliilsan xukuumadda cusub ay u cuskanayaan ayaa ah qaabka awood qaybsiga iyadoo ay xusid mudan tahay in isla shalay uu mid ka mid a xubnihii lasoo magacaabay uu iska casilay xilkii loo magacaabay kadib markii uu sheegay in awood qaybsi ahaan uusan u qalmin xilkaasi dhaliilaha kale ee loo cuskanayo xukuumadda cusub ee uu soo dhisay shalay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa ka mid a magacaabista sheekh mukhtaar roobo cali abuumansuur oo mar ka tirsanaan jiray dhaqdhaqaaqa al-shabaab laakiin shalay loo magacaabay wasiirka wasaaradda diinta iyo oqaafta ee soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hor hadlayay wasiiradiisa cusub iyo warbaahinta shalay waxa uu ka dalbaday baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inay meel mariyaan golahan wasiirada oo uu sheegay in la tashiyo badan uu kala soo sameeyey beelaha soomaaliyeed qaar ka mida siyaasiyiinta iyo madaxweynaha waxaan si xushmad iyo karaama ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magacdaray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijkii oo aan si deg dega u horkeeni doono ugu dambayn waxaan shacabka soomaaliyeed meel kastooy joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhoweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay u gudato waajibaadka qaran ee culayska badan si walbaba xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa ka soo muuqday shakhsiyaad saameyn kule siyaasadda soomaaliya iyo kuwo ku cusub laakiin lama oga tallaabada uu qaadi doono baarlamaanka federaalka marka la horgeeyo xukuumaddan iyo sida uu u meelmarin doono ciidamada dowladda uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka hiirana cali jeeta iyo al-shabaab oo ku dagaalamay deegaano hoos tagma tabaan siduu kusoo diray warkan waryahyaga mustafa cali cadow
dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada matabaan ee gobolka hiiraan dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimashihii dhaawac waxaana hogaaminaya gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jayto cusmaan taliyaha guutada shanaad qeybta toddobiy labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kornel maxamuud xasan ibraahim baakaay iyo gudoomiyaha degmada matabaan ee gobolka hiiraan gudoomiyaha degmada matabaan iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayto cusmaan oo si wada jira warbaahin tuulaad leh waxa ay sheegeen in hub fara badan ay ka furteen al-shabaab waxaana ay sheegeen in khasaare kala duwan ay gaarsiiyeen
waxaan rabnaa halkan inaan faahfaahin kooban ka bixinno dagaal maantay aroornimadii ku dhex maray deegaanka bukure oo hoostaga degmada maxaas ku dhex maray ciidamada dib u xoreynta deegaanka deegaanada gobolka hiiraan iyo ciidamada dowladda federaalka qaybta xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka hirshabeelle oo iskaashanaya howlgal ay fuliyeen oo ay ka fuliyeen deegaanka bukure ee hoostaga degmada maxaas ayaan faahfaahin ka bixinaynaa insha allahu tacaalaa sida wax u dhaceen khasaaruhu sida uu yahay ayaan faahfaahin doonaa runtii meeshaas waxaa ka dhacday weerarkii iyo maaragtay gaadmadii iyo xorayntii meeshaas ay ugu talagaleen ciidamada dib u xoraynta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka hirshabeelle oo iskaashanaya howlgalka sidii loogu talagalay ayuu u fulay sidii loo qorsheeyey ayuu u dhacay guushii aan maaragtay ka rajaynayno ka filaynane waa laga gaaray insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa meel walba oo ay ku sugan yihiinne in sidaas iyo si la mid ah in looga howlgeli doono loogana sifayn doono runtii khasaarahooda aad ayuu u badnaay maantay khasaaro baaxad badan oo dhimasho gaarsiisan ilaa soddomeeyo kor u dhaafayso iyo dhaawac ilaa toddobeetameeye ah ayaa meeshaas khasaaro ayaa ka soo gaaray meeshiina waa lagu soo afjaray xeradiina waa lasoo maaragtay lasoo gebagabeeyey howshii iyo howshii ay ka wadeen iyo mashruuc ay ka socday intaba oo deegaanka looga dhibaataynayey howlgalka hogaamintiisa waxaan ugu hogaaminayey si wada jira annagoo u soconno guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jeyte runtii waxaan leenahay howlgalkaasi sharaf leh oo qiimo badan ayuu ku soo dhammaaday qoryo iyo hub laga furtay iyo saanad laga furtay ayaa jirta oo dhowr iyo labaatan ake laba beekaam iyo laba saban ah oo runtii aan saxaafadda u soo bandhigi doonno insha allahu tacaala maadaama xilli dambe ay tahay in maaragtay xogtii weerarkii iyo natiijadii kusoo dhammaatane in saxaafaddii la siiyo iyo bulshadii la siiyo maadaama la rabay ayaan rabnaa inaan faahfaahintan kooban idin siino wixii meeshaas maaragtay saanad militari iyo iyo hub ahaay oo lagala soo wareegane dib ayaan ka soo bandhigi doonaa dowladda kenya ayaa gacanta ku dhigtay muwaadiniin soomaaliyeed oo hore lacag malaayiin doolara ay u dul dhigtay dowladda maraykanka maxamed cabdi xasan iile ayaa eegaya laanta dembi baarista dalka kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo d c i ayaa shaacisay in howlgal ay fuliyeen cutub ka tirsan ciidanka la dagaalanka dembiyada halista ah ay soo xireen cabdi xuseen axmed oo sidoo kale loo yaqaano abukhaalid oo ah eedeysane ay si weyn u raadinaysay dowladda maraykanka xariga cabdi xuseen axmed ayaa yimid ku dhowaad laba bilood kadib markii gacanta lagu dhigay nin kale oo ay isla shaqaynayeen oo la yidhaahdo badrul cabdulcasiis saalax kaas oo la qabtay koob iyo soddonkii bishii mey ee sanadkan laba kun iyo labaiyo labaatanna xilligaas waxa ay ahayd hal isbuuc kadib markii maraykanku uu ku dhawaaqay in lacag malaayiin dollar ah lagu abaalmarinayo ciddii soo qabata eedeysanayaashan ninkan ayaa loo haystaa dembiyo ku saabsan kala gudbinta daroogada iyo sidoo kale xayawaanka duurjoogta ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay laanta dembimbaarista ee dalka kenya maraykanka ayaa cabdi xuseen madaxiisa duldhigay abaalmarin dhan hal milyan oo doolarka maraykanka ah oo loo ballanqaaday in la siinayo qofkii keena macluumaadka lagu soo qaban karo ninkan oo eedeysana ka ah gudaha waddanka kenya gudihiisa dowladda maraykanku ilaa iyo hadda kama aysan hadlin qabashada laanta damibaarista ee d c i da ee dalka kenya ee gacanta ay ku dhigtay cabdi xuseen axmed oo ah muwaadin soomaaliyeed oo horaan dowladda maraykanku ay lacag malaayiin doollara dul dhigtay soo qabashadiisa
maxamed cabdi xasan iidle markana shacabka magaalada dhuusamareeb ayaa waxay aragtidoodii ka dhiibteen siday u arkaan golaha wasiirada uu soo magacaabay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo rajada ay qabaan waxaa warkan soo diray muriid macalin xasan roobowna wuxuu yaqaanaa shabaabka godadkooda ujeeddada ugu weyn waa halkaas ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalkahi soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada federaalkahi soomaaliya oo ka kooban lix iyo labaatan wasiir kadib wadatashi oo la sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkahi soomaaliya guddoonka iyo xildhibaanada labada aqal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan qaar ka mida bulshada ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa siyaabo kala duwan u soo dhoweeyey magacaabista wasiiradan ayagoo sheegay in dalku baahi weyn u qabo in lasoo dhiso xukuumad cusub waxayna si gaara u soo dhoweeyeen mukhtaar roobow oo sanadihii lasoo dhaafay xabsi gurug ku ahay muqdisho roobow waxaa loo keenay xasan shiikh waxaa ka go'an inuu shabaab la dagaalamo roobowna wuxuu yaqaanaa shabaabka godadkooda ujeeddada ugu weyn waa halkaas ma aha baydhabana maaha kismaayana maahan bahalkiina maaha xogta aan ka hayaa waa xasan shiikh oo raba inuu shabaab la dagaalamo ninkaanna og inuu shabaab hayo xogtooda iyo godkooda intaba uu og yahay walajeedadu waa intaas
sida aad og tahay wasiirradan waxaa dhalay doorashadii dhibka badneeda dheereed oo maalintii leego ku guulaysatay mey wasiirradani soo foolanaysa muddo waxaan leeyahay marka raas gambooni iyo raasul casayr soomaaliya inta looga hadlo wasiirradaas waxaan u malaynayaa inay noqdaan wasiirradii miisaanka afarta sano ka bixin lahaa soomaali dheelliga waana soo dhowaynaynaa insha allah roobow waxuu ku jira qaanad qaanadiiuu ka soo baxay dalkau yimid masiilka dalka asagoo wax ka raba oo saaran gailan ama tilmaan inuu dalka wax ka wadaago
markana dhankaasi jubbaland shacabka jubbaland ayaa waxay aragtidooda ka dhiibteen iyaguna golaha wasiiradii ra-iisul wasaaruhu soo magacaabay iyo rajada ay qabaan waayahiga cawlibaqayd ayaa soo diray
guud ahaan shacabka deegaanada jubbaland ayaa maanta si weyn u soo dhoweeyey xukuumaddii uu shalay gelinkii dambe ku dhawaaqay ra-isul wasaare xamse cabdi barre taas oo laga sugayey shaqo ballaaran oo ay bilow u tahay sugidda amniga guud ee dalka wanaajinta iyo isu keenidda bulshada soomaaliyeed oo intooda badan ay markaasi kala gadoodeen shantii sana ee lasoo dhaafay sidoo kale xukuumadda ayaa laga sugayay inay ku dhaqaaqdo qorshaha weyn ee ah soomaaliya heshiisa dunidana heshiis laah doctor xamse cabdi barre ayaana qorshahan aad mooddaa inuu si weyn uga fikirayay kadib soddon iyo toddoba beri oo uu ku qaatay qayb ka mida bulshadii la hadashay telefishinka caalamiga ee dalsan ayay ahayn aragtoodii sidan
waan soo dhoweynaynaa xukuumadda uu soo magacaabay ra-iisul wasaare doctor xamse cabdi barre runtii waxaan is leenahay xukuumaddii loo baahnaa yuu soo dhisay marka aad baan u soo dhoweynaynaa siyaad u aragtaa shakhsiyaadka kasoo dhex muuqday xukuumadda adiga ahaan waxaan is leeyahay dadkii loo baahnaa iyo xukuumaddii loo baahnaa ayuu soo magacaabay ra-iisul wasaaruhu si aan ognahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanku waa dad isleh waa dadkii aan is leenahay xilligan waaqiciga ah maxaan ku dhahdaa dadkii soomaaliya u baahnayd ayaguna waxay keeneen dadkii haddana loo sii baahnaa wuxuuna asiibay dadka uu soo magacaabay iyo halqabsigiisa ah maaragtay dan qaran aad baan usoo dhaweynayaa barnaamijka soo xulidda lasoo xulay wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada wax loo baahnaana waaye maadaama uu sameeyey wakhtigeedana uu u keenay wasiiradana loo baahnaa maanta oo shaqo kasta ay taagan tahay aad baan ugu qaracsannahay sidii dadkii hoose iyo dadka kale intaba loo soo qaado qabiilada soomaaliya inti loo simay cid kasta wax laga siiyey aad baan ugu faraxsana waanan taageersana barnaamijkaas waan sugayna sida cadaaladdu wuxu qaybiyeyna aad baan ugu qanacsannahay waana la shaqaynaynaa insha allah waana soo dhaweynaynaa sidii laga filayo wuxuu magacaabay dad muwaadiniinoo loogu qaldamayna kuraasuu siiyey oo ku jiro almasuur rogow aad baan ugu farxnay aad baana ugu qanacsannahay si guud deegaanada jubbaland ayaa laga soo dhaweeyey xukuumadda uu magacaabo doctor xamse cabdi barre waxayna dadku ka qabaan rajo weyn in xukuumaddaasi ay qabato shaqo ballaaran cawin cabdi cabdulaahi adiga caalamiga
markana warar dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan khasaare ka dhashay dagaalamayaasha al-shabaab weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo kooxda atmis ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose
faahfaahiino dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose kaasoo u dhexeeya dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab iyo ciidanka howlgalka midooda afrika ee admis waxaana la helayaa faahfaahino dheeraad oo ku saabsan dagaalkaasi wararku waxay sheegayaan in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerareen ciidamo ka tirsan midooda howlgalka afrika ee hadda magacooga loo badiray atmis weerarka oo ahaa sida la sheegay midgaadma ah dagaalka ayaa si gaara uga dhacay deegaanka golweyn oo hoostaga degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose waxaana la sheegay in weerarka ay qaadeen al-shabaab ay ku beegsadeen ciidamada atmis oo halkaasi ku sugan wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidanka la weeraray ay ahaayeen kuwa yugandha qeybtooda howlgalka atmis waxaana lagu soo waramayaa dagaalkaasi inuu ahaa mid xoogan oo lasku fara saaray isla markaasina laisku adeegsaday qaar kamid a hubka dad goobjoogayaal ayaa waxay noo sheegeen in joogta dhawaaqa rasaasta laga maqlayay meelo kala duwan oo ka tirsan gobolka ma jiro warar dheeraada oo laga helay dhinacyada kala duwan manase jirto dhimasho iyo dhaawac sababay dagaalkaasi weli saaxiibeya halkaad naga dhegeysanaysaan waa daarsan warkii habeena oo in socodsanaya aniga cabdihaab ciigja intaas baan kusoo gabagabeynaya nabadgeliyo fadlan qeybaha kale idaacadda dhegta uraaracsha
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel